wasaaradda waxbarashada waxa ay ardayda ugu bishaaraynaysaa dugsiga sare ka qalinjabisay in sannadkan bisha soo socota haddii ilaahay yidhaahdo ay furi doonto tartan loo furayo gabdhaha soomaaliyeed oo saddex kun oo gabdha ah la siin doono deeq waxbarasho oo ku saabsan tababarka macalinimada iyo tababarka caafimaadka oo saddex sano ah oo wax lacag ah aan laga qaadaynin deeq waxbarashana ah dhammaan gobollada dalkana ee laga furi doono taasina waa fursad ay gaar u leeyihiin gabdhaha soomaaliyeed